bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxib yala meelkasiisin roogdaan iyo si kastoo nin dheegahaytan waliba hawada siin kulana hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulunka warsan qodobada ooka barnaamijka kulunka warsan hoo ilaahay awoodila laku helisan ka dheega doontan oo nuga socdaa lana siinkahay waliba kumid aha gudoomiyaga degmada luub ganaane ee gobolka gedo oo ku warbi howlgalla ciidanka dowladda soomaaliya iyo haandaraawiishta jubbaland iyo ku wadan tuulooyin hooskoyow degmada luuq ee gobolka gedo haddaba maysheni inti godoomiyagu sataa intaasi ku hadala sidase deegaanadiiyo la wareegen ciidan yoo roge misahas ku kobahen ooka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale welibaysan dheegi doontana hubno golo badbaadada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba war ha ku saarena arrimo siyaasadeed iyo doorashada koonfur galbeed iyo ogona baagandiri gudoomiyaga baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba maysheni hanti golo badbaadada koonfur galbeed iyo hadda arrintaasi ku hadalan ooka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale welibaysan dheegi doontana sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya weliba ku hadlena xirinaadowka waddooyinka magaalada muqdisho yoogana sheegay intii xilligan isbeddel la kasuubiyahay ciidanka haddaba maysheni anti hata isbeddel la kasuubi ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale welibaysan dheegi doontana shir lonku hadalaaye tayayowka walhasaarowka beero dalka soomaaliya iyo weliba geegalah ka gebagabaayey magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya haddaba shirkaasi nafaqaanta la-eg in leeya beeralayda ka nool dalka soomaaliya barnaamijka kulanka warsanya oo kukubogada doonta taas oo kale welibaysan kubogado doontana mas-uul ka tirsan qaabanqaabiyaalkii barnaamijkii alefmayga ee la kakobadi dalka sweden iyo weliba usugu hadalaya waan usubeediyey beenyey hadalkii hakuweeri alibaba usugona baaqandiri jaaliyadda soomaaliyeed ee ka nool dalkaasi iyo guud ahaan dalka soomaaliya barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheega doonta walin hasiin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhiniga farsamadana waliba galanguxiyiisii doonay saaxiibkayga gaabshaa ha ka dhowaada markel iyo markele barnaamijka kulunka warsan hamiignimo warbaabahay tuu khamiisnaha galahayta taarikhdan iyo ka eedanta kowda bilo agosta sanadka labada kun toban iyo siyeedka saaxiib yaal weli dhugunsatana qodobadiinka weyn ay barnaamijka kulanka warsan magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada maxamuud gaabshaw waliba sanlena wali si toosan inkula dareertana aalada satarleedkiyo life streamka siyeetun iyo siyeed dhibic lamana waliba sahlay intii baydhabo iyo hareero jaysinoo dhugunsatan ku bilaabay guddoomiyaga degmada luuganaane ee gobolka gedo maxamed siyaad cusmaan oo ku warami howlgale ciidanka dowladda iyo haan jubbaland iyo ku wadan deegaano hooskoyow degmadaas sheegayna anti dad bogtaaleha ka qulqulahay degmadaas haana siuha ku roorahay dagaalyahanada al-shabaab siduus hadalkan dhiki guddoomiyaga degmada luuga ee gobolka gedo oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waliba hadaljiay kumid hahay adna umahadsan tahay maxamed aadan socdaal walaal magaciigu waa maxamed xuseen cusmaan gudoomiyaha degmada luuq ganaane haddii aan marka hadalkayga ku bilaabo nimankan khawaarijta ah ee soomaaliya ilaahay subxaanahu watacaala ummadii shacabka soomaaliyed ilaahay ku imtixaamay mid ay gowracaan iyo mid ay cadaadiyaan oo noloshii iyo horumarka ay u diidaan iyo mid ay dilaan intaba ay ka dhigeen oo weliba ay u dilayaan si diinta islaamka maxaa la yihahday aysan raalli ka ahayn oo dulmi iyo dhibaato feesahaad mid adduunya mid aakhiraba ah maalmahan aan wadnay inaan ka xurayno ama aan ka sifayno meelaha ay ku dhumaalaysanayaan ee deegaanada gobolka gedo ee maamul goboleedka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo ee saddexda degmo luuq iyo dolow iyo daled xaawo ayaa waxaan ku dhay samaynaynay in meelaha dadkii reeguuraaga ahaa ee remeygi ahaa waxa weye way ka soo cararayaan meelihii nimankan khawaarijta ay ku noolaayeen ayaga oo dadkii ku baabi'iyey xoolihii abaaraha faraha badan soo maray ee dadku maxaa la yihahday ay u hareen wax aanan saa u micno badnayn nin walba haddana in la daba taagan yahay oo neefka qofka bini aadanka isagoo lafihiisa uu kala bakaylay oo uu leeyahay ama un culays kale haddii uu kugu yimaado aad ilmaha ama u shaharsatid ama dee rabbaxi wax ka dhigatid ama dee dhib kalaaba imaan karo oo dee qoys dhan oo dhaqmayo oo qof dumaro dee uur yeelanayo nin dhalinyaro oo dee guursanayo wax walba ay ku xidhiiraan in ayagu intay gacantooda ku maamushaan ay dhex galaan ay kala baxayaan neefka keliya ay ka dhaqaaqo taa marka dad badan oo kasoo cararay ayagoo daba taagan baa waxay soo galeen xududihii xaggii maxaa la yidhahdaa ee deegaanada ay ka caaganayn marka hore inay soo galaan meelaha inay dadka uga daba yimaadaan howlgal saddex maalmood ah baan wadnay oo weli ciidamadii ay weliba duurka joogaan oo ay degan yihiin gooba maxaa la yihahdaa mucayim ah oo ay weliba raadinayaan meel kasta oo lagu sheegay in la tegayo arrintaasi way jirtaa waana arrin dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan dalka soomaaliyaba dee howlgaladii in cadowga lagula dagaalamo ahayd baanu wadnaa waayay howlgaladan marka halkeed ka samaynaysaan oo adigu aad sheegtay howlgaladan saan kuu sheegay saddexda degmaba area halka kusoo forora halka waxa weeye tuulo barwaaqo oo laga xukumo garbaharey oo hoos tagta ilaa iyo maxaa la yidhahdaaye golweyn oo degmada luuq hoos timaado ilaa dhanka kale meel la yidhaahdo maxaa la yahda ilaa carracas oo ayadana beled xaawa laga xukumo ilaa doolow areaalka saddexdaa degma udhexaysa iyo garbaarey oo caasimada gobolka inta udhexaysa way howlgalka meesha u ka socda waayay howlgallada muddada aad samaynayseen mala kulanteen iska caabin oo dhanka shabaab idinkaga imaanaysa haddee nimankan cadowga waa taqaan ma jirto si kafool kafool ah ciidan u diyaarsan ma jiro ilaa ciidan intay aruuriyaan hal meel ay isugu tagaan maadaama anagu aanan inta badan weerar aanan gelin oo nimankii aanan raadinayn iyagaa waxay jaanis u heleen in annagoo dhufaysyadanada ku jira inay ayaguna soo doontaan oo ilaa maxaa la yidhahdaaye soomaaliya cirif iyo cirif meel kastay joogaan intaysa soo aruurtaan inay hal meel ah awoodooda saaraan laakiin haddii laba degmo ama degmo ay abaabul samayso ciidamada ku jira ay baxaan ciidan awood leh oo hor istaaga ma lahan waa waxa weye waa dhuumaalaysi iyo inay qof maxaa la yidhahdaaye oday a nabadoon ama dilaan ama qof maxaa la yihahdaa hay-addii barnaamijyo socdo inay gaadaan maahane weeraro toos ah oo ku aadan niman iska caabiya maahan ciidamada marka ay dhaqaaqeen oo la ogaaday goobaha ay joogaan kulli way ka carareen waxay isugu tageen meel lahada kadib hadda marka waxaan dareemayna marka in ceel cadde iyo maxaa la yidhahdaaye tuulooyin agagaarka ay kasoo aruuriyeen ciidamo oo ay hadda isugu keenayaan kadib marka annaguna waa sugaynaa marka inay soo ururaan inaan marka soo degelinana waa qorshaha iyaga hadii ilaha yidhahda waaya waxaad sheegtay ma laha awood oo ay ciidanka dawladda ku hor istaagaan balse waxa ay soo galayaan baa tiri dhufeesyada ciidanka dawladda maadaama aysan awood ciidanka ay ku hor istaagaan aysan lahayn siday suurtagal ku noqotay in fariisimihii idinka aada joogteen ay yimaadaan sootaa ma aha ee hadal isdaba yaalo maya ma ahan maxaa la yihahdaye awood annagu ay dhufeysada noogu yimaada markaan kuleeyahay kuwa hadda aan sheegayno oon howlgallada hadda ku aadnay meelo badan oo nagula sheegaya marka hore ayaan hadda ka weynay markaan tegnay taana marka waxa weye waa dicifnimadii awood darrada ay hayaan tan maxaa la dhufeysada ay noogu imaanayaan kuleeyahay macnihi annagii baanan hawshiiyada iyo maxaa la yihahdaye baacsiga nimankan inaan iska xurayno ahayd oo aan ayagu raadina bay ayaguna soo raadsanayaan micnehe waxa weye soomaaliya cirif ilaa cirif wixii jirid ay hal mar is aruursanayaan qaabkaasay noogu imaanayaane ma jirto maxaa la yihahdaye ciidan hal meel goob lagu ogyahay oo goobtaa deganta ka soo baxo ma soo weerarayo awood ah ma jirto laakiin ururis awood ay maxaa lahada inta sugu keenaan ay meel ku galayaan baa jirta ama maalin iskamid waxay weerayaan bakool maalin waxay weerarayaan meesha la yidhaahdo maxaa la yihahda bay gobol maxaa la gobolka bay meel kamid ah marka waanu weeraran noocaas oo kale ah laakiin ma ahan ciidamo maxaa la yihahdaye awood leh oo qolo walba goodoominaya ama qolo walba soo degelin kara ma aha waa awood hal mar intay is ururiyaan ay meel un ku weeraraan oo keliya waayay marka hadda howlgallada aad samaynaysaan ee deegaanade inta badan aad ka samayseen yaase gacanta ku haya deegaanada aad howlgallada ku samayseen ma kasoo laabateen mise weli waad joogtaan maya deegaanadu deegaanadee horey maxaa la yidhahdaaye meelo gooba hadda culus oo ayagu ay gacan ku hayaan ama anagu naga raana ka maqnaa ma ahan waa gooba anagu aan gacanta ku hayna laakiin ay ku yimaadaan dhuumaalaysiga yahay arrintan marka waxaan tagnay meelo marka ayagu inta badan dhulka ay ayagu joogaan ee aan ku tuumeyn inay joogaan oo maxaa lada annagana inaanan balfo badan aanan ku tegin ay u muuqanayso oo ayagu ay bulshada kaga aruursanayaan xoolaha meelihi ayagaa markaan tagnayna waan ka weynay halka goob oo keliya oo hadda inay degan yihiin aan hadda ku xaqiijin karno oo ay joogaan waa meel layihahda kadis oo keliya inta kale oo aan soo marnay waan ka weynay halkaa goob oo markii hore oo aan tagnayna ay marka hore ka carareen laakiin hadda markii gurmadyo badan ay soo sameeyeen inay isugu yimaadeen aan xogahooda helayn howlgallada ma ciidanka soomaalida keliya sameynaya mise waxaa garab idiin siinaya ciidanka amisom gaar ahaan kuwa kenya ee ku sugan gobolka gedo maya ma jirto qodo ka baxsan ciidanka xooga dalka soomaaliya ama darciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ciidamo ka baxsan uuna taakulaynayo uuna garab socdo ma jiraan waa inagoo keli wey waan gartay marka aan kasoo gudubno dhanka howlgallada waxaad sheegtay in boqolaal ka mid ah ee shacbiga reer gedo ay imaanayaan degmada iyagoo kasoo cararaya dhinacyada ama kooxda al-shabaab oo shacabka dhibaataynaya sidaad hadalku u dhigtay marka shacabka idiin soo gaaray tira ahaan waa imisa maxaad se u qabateen maya dadku dadka soo cararay waa dadka reer guuraaga ah ee dad magaalo geli karana ma ahan waxay kusoo dhawaanayaan dee arealka dawladdu qof maxaa layihahdaa shacab ah oo xoola dhaqato oo reer guuraa oo isagaba dee waxa uu haysto aysan ku filnayn dee dawladdu waxba kama raadiso ayagu marka cararka ay soo cararayaan marka waxa weeye deegaanada tuulooyinka degmada hoos yimaado ayna oga badbaadi karaan nimanka khawaarisa ah bay soo degayaan ee maaha dadka xootiyo soo qaxayo meel soo gelay waaya marka dadka reer guuraaga ah ee imaanaya duleedka degmada maxaad u samayn doontaan qorshihiina muxuu yahay haddee waxay tahay inaan cadowga ay ka cararayaan ee daaqsintii iyo deegaanka ay deganaayeen ay oga soo cararayaan dee laxjaale iyo xoolaha inaan ka qabanno oo aan ka dhicino ayna helaan jaanis u helaan in waxoodii ay si xorriyad leh saacaddu doonay qofka ku gadan karo wixiisana mahurdiisa ay ugu jiri karaan marka taas waa waajibkana saaran inaan oga dhicino cadowga ummadda soomaaliyeed dhiigooda iyo maalkooda oo banaysa waya mudane guddoomiye ee daban degmadaada waxaad moodaa in xiliyadii lasoo dhaafay ama aan iraada degmada waxaad degmada aad xilligan guddoomiyaha ka tahay xilligan waxa ay ka duwan tahay degmooyinka kale ee dhanka ammaanka marka loo fiiriyo waxaa jira ammaan aad u adag baa ka jiro dadyowga qaar ee soo gelayana waxaa la ii sheegay in inta badan baaritaan lagu sameeyo degmada dadka imaanaya inta badan gobolada qaarkood ka imaanaya sidee lagu aamini karaa oo degmadii hasilooni ka jirtay inay soo galaan aad baa umahadsan tahay waa sax nimankan cadowga ah waxa weeye ummadda soomaaliyeed ee aanan wax shida iyo dhibaato midna lahayn ummadooda inay dhibaateeyaan aan diyaarka u ahayn inay ku dhex gabadaan oo qof maskiin ah oo islaamahoo wanaagsan oo masaafir aho isagaba in la caawiyo u baahan in la dhibaateeyo waa shidada iyo maxaa layihahdaye dhexgalku ay bulshada inta dhexgalaan ay ku dhibaateynayaan taa marka waxa aan ku samaynayna waxay tahay dad in badan khibrad ule la soo dagaalamayey dhagartooda iyo khiyaanadooda iyo habkii dadka isugu dhex qariyaan yaqaan goob walba way joogaan taarged marka waxaa noo ah dhaqamada ay leeyihiin iyo qaabka ay u dhaqdaan oo dhan baan waxaan ku nahay maxaa layihahdaye qof dhaktar aho qofka bini-aadamka ah xanuunka uu sheegtaa yaqaan daawadiisa marka waxaan naqaanaa marka habka maxaa layihahdaye baaritaanada ayaga ama dadka ayagaan u kala saarnayn ummadanada waxaa jira ummado qofka soo gelaya imaanaya ee aan la aqoon deegaanka waa deegaan soomaaliyeed oo bulshada soomaaliya oo dhan ay ku dhan tahay qof walba marka waxaan weydiinaynaa cidda uu ka yaqaano deegaanka isagana aqoon ulaho garan karta haddii uu sheegaa saddex magac waxaan garan karaa marka qofkaas uu garan karaa qofka inuu ku lug leeyahay nimankaa iyo inuusan ku lug lahayn waa nin marka dadka la garan kara marka dad oo niman odayaal ah oo deegaan ah ama dhalinyarada ah oo dhan walba marka bulsho walba qabaa'il kasta oo soomaaliyeed garanaya baa deegaankiina jooga qof kasta oo aan qabana marka waxaan ku xaqiijinaa dadka ayaga ah ee waxgaradka ah ee culamaa udiinka leh ee hoyooyinkii dhalinyarada leh ee kasoo jeeda marka qofka deegaan kasta uu ka yimaado iyo qabiil kasta oo soomaaliyeed oo uu sheegtaa inaan marka heli karna qof kasta oo aan oga baahano oo qofka noo xaqiijin kara kadibna sidaas ayaanu xorriyadiisa lagu siinaya ama maxaa layihahdaye dee asagoona qofkii la xirinba already la heli kara informationkiisa kuula waya ugu dambeyntii shacbiga soomaaliyeed ee caawa kaa dhagaysanaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo guud ahaan caalamka oo satelliteka ay si toos ah imika ay nagala jaan qaadayaan maxaad la wadaagi lahayd waxaan la wadaagayaa dalkeena soomaaliyeed burbur dheer buu soo maray dhibaatoi mashaakil fara badan buu soo maray laakiin kii ugu xumaa abad ee dalka soomaaliya waa kan hadda ka jira waayo waxaan xasuusanaa afar iyo tobankii may wixii ka dhacay maxaa layihahdaye xaafadii hore bulxugay ama loo yaqaan hadda maxaa wixii ka dhacay toddoba boqol iyo konton qof oo soomaaliyeed oo bini aadam nooc kasta isugu jira leh ee waxay geysteen aan lahayn afar iyo tobankii octoobar afar iyo tobankii octoobar afar iyo tobankii octoobar taas marka waxaan leeyahay waa wixiina soo mara dalkiyaga soo mara wixii ugu xumaa hadday gacanta nagu haysaa taa marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed inay u midoogaan guud ahaan inay la dagaalamaan cadowga ay ka dhicen cadow kale oo ay leeyihiin ma jiro cadowga ay leeyihiin oo xaqiiqa waa alqaacida nimankan shabaab la magac baxay ee khawaarijta ah ee duurka ku jira wey maali ma yihiin magaalaba qof kasta oo ay yihiinba male arxan male in la iska celiyo loona istaago kii xog ka keeni kara iyo kii awood u leh oo maxaa layahay inuu la dagaalamo oo hufka u qaato iyo kii maxaa layahday abaabul iyo dhaqaale inuu ku bixiya sifo kasta oo loola dagaalami karo bulshada soomaliya inay taasi la dagaalanto dalkana laga xoreeyo taas baan bulshadeeda soomaaliyeed fari lahaa dhugunsadiaalkaas weliba ay guddoomiyaha degmada luug ee gobolka gedow oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
سحاب كمبري اسبير طارشي
Avcı en gel, en gel avcı.
ورشه كاميندولو يسجل
een moorakadaayi osobalinguriyey aan booro wali atilii ogayna io eeliglow usbuhalma ah saxaab company sbert bartis caalamiyaha bulshooy ogaala onlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki galona meel aarin e an guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororoy ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma'ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyo hay ku oon bateenna bulshoy oroora saxaab kambani isbeer baartis andu meelalaya afarboon inku fadhiya albar mooti falaay i iskaameentada oo halaawtay arna jiridee waxa ku eleeyey intasiinka akaa
xubno golo badbaadada koonfur galbeed soomaaliya weliba baaqa ku saarena arrimo siyaasadeed iyo doorashada koonfur galbeed iyagona baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya baaqan diran laakiin weli ku hormarisaane sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba ku waramena xaalada isbedelada la kasuubiyay ciidanka qalabka sida ee dalka soomaaliya gaar ahaan caasimada beledka muqdisho senator xuseen cali xaaji oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yo waliba use faahfaahin dheeraada use kubiyey isbedelada la kasuubiyow ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xillo ciidanka xasilinta langmada binaanay magaalada muqdisho isla maraxantaasna ciidanka nabad sugidda banaanka langusaari senator xuseen cali xaaji waana ee guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga baarlamaanka caqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo qadka taleefonkii inku warmi waliba hadalje ku mid ahaye wa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalsan guddiga aan ka tirsanaya waxaa waaye guddiga amniga iyo difaaca aqalka sare guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo difaaca aqalka sare
waaya waxaad faahfaahin naga siisaa ee arrimaha ammaanka marka laga hadlayo ee ciidanka xasilinta ayaa si rasmi a ula wareegay ammaanka magaalada muqdisho waxaana laga saaray ciidanka nabad sugidda ee ka caqalka sare ahaan iyo ka guddi amni ahaan sideed u aragtaa
wallahi wa wax aada u fiican waxaa la raadinayo waa amni magaalada muqdisho amnigeed aad iyo aaday u degan tahay dowladda iyo wasaaradda amniga si fiican ay ugu shaqaysay marka ciidamada xasilintana waa aad iyo aaday u adkeynaya amniga magaalada muqdisho
waaya sida aad la socoto ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka taaganaa isqaqabsi dhinaca hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka halka labadii ku-xigeen xilkii laga shaqo joojin lagu sameeyey baarlamaanka maalintii shalay waxa ay aqalka sare iyo kan aqalka hoose labaduba waxa ay ka hadlayeen ama ay kulamo gooni gooniya la yeelanayeen labada mas-uul ee xilka laga joojiyey ama shaqada laga joojiyey go-aan oo ay qaadan doontaan
wallahi macnaa isheeg dawladda horta macnaa soomaaliya waxay leedahay dawlad waxaa xakuma madaxweyne marka arrimahaas macnaa isheeg wax hadda oo problem iyo wax weyn ma laha haddii ay macnaa isheeg wax jiraan koleto macnaa isheeg dawladda xali doonto wax problem e arrintaas jirto ma laha waan gartay marka ka guddi ahaan ee aqalka sare ahaan laftirkiina saameyn soo idinkuma yeelanaysa arrintaa haddii aan wax laga qaban
wallahi macnaa wax hadda oo saameyn gooni ay qofku yeelanaysa ama aqalka sare gooni ay ugu yeelanaysa ma jirto marka dawladda annaga waxaan soo doorana madaxweyne madaxweynahan dawladda xukumo annagana waa ku kalsoonnahay wax dhibaata iyo problem annaga aan ku qabno ma laha marka wixii oo go-aan ay dawladda gaarto koleto waxaa annaga ay nala tahay wax fiican inay tahay
waan gartay marka ciidamadii nabad sugidda waxaa laga joojiyey shaqadii ay ka wadeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa lagu wareejiyey ciidanka xasilinta sideed u aragtaan ka gudi ahaan iyo ka baarlamaan ahaan laftirkiina ciidamada xasilinta iyo ciidamada nabad sugidda waa waa isla dawladii laba dawlad ma kala ahayn marka ciidamada macnaa qaarna shaqada macnaa ii sheeg shaqada markaas ay wadaan meesha ay ka wadaan waa laga soo qaadi karaa ciidan kalena waa la geyn karaa wax problem ay taas ay leedahay mal ciidan
waayahay arrimaha ammaanka ee sida aada la socoto guddoomiyii ku-xigeenkii guddiga amniga ee baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aad ka mid tahay nin dhalinyarana waa tahayo arrimaha ammaanka magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey siyaasiyiinta waxa ay sheegeen in ciidanka oo isbedelada lagu sameynayo arrimo siyaasadeed ay yihiin isla maraxantaasna aan waxba kasoo kordhin karin isbedelada lagu sameeyey taa ma aaminsan tahay adigoo guddigii baarlamaanka aad tahay aqalka sare
marka horta waa laga fiican yahay in macnaa ii sheege wax walba in la siyaasadeeyo ciidamada waxay le wuxuu leeyahay taliye wasaaradda amnigaa shaqeyso wasaaradda difaaca shaqeyso marka in macnaha ii sheegay ciidan meel laga bedelo ciidan la geeyo hadda wax weyn dadka inay ka dhigaan sax maaha sababtoo ah ciidanka maalin walba waa lakala bedelaa maalin walba meelaa la geeyaa taas ciidan waayo waxay leeyihiin taliyo deganaanshi iyo dawladnimada taasay ku dhisan tahay dawladnimadaa ku dhisanba
waaya marka markaan usoo laabano ee dhinaca kale baarlamaanka aqalka sare maalmihii ugu dambeeyey laftirkiisa waxa uu ku hoolanaa dhinaca qalabeynta ama dhinaca arrimaha ciidanka adiguna amnigii ayaad mas-uul ugu tahay baarlamaanka aqalka sare waa guddoomiye ku-xigeen baa tahay qorshaha isbedelada loogu sameynayo ciidamada saameyn intee la eg ay ku yeelan karaan bulshada soomaaliyeed iyo xirnaashaha wadooyinka qaarkood oo weli aan la furin
horta dawladda kan xildhibaanka iyo macnaa isheg iyo dawladda dadka ugu weyn dhammaan waxay ka wada shaqeeyaan amniga dhammaan waa isku garab shacabka soomaaliyana waa macnaa waxaa jirta dawlad ayagana waxay sugayaan dawladdood wadadan madaxweynaha wuxuu amray in la furo marka mar allaal mar walba taliyayaasha ciidamada waxay sameynayaan wax ay u arkaan shacabka inay ku badbaadayaan
marka ka aqalka sare ahaan shacbigaad matashaa maamul goboleedyadana waad matashaa dhinaca kale waxaa xirnaashaha wadooyinka dhinaca shacabka marka laga hadlayo waxaad moodaa in xildhibaanada aysan qiimo buurin sidaa u siinin oo ay ku mashquulaan arrimo siyaasadeed iyo mooshiin la keena sooma haynin xilkii la idiin doortay oo la rabay inaad ka hadashaan shacabigii oo wadooyinka laga xirayo dhibaatooyinka ay la kulmayaan hooyadii oo foolanayso oo gaadiidkii aan wadada mari karin soo taa ma joogin inaad ka hadashaan
wallaahi dawladdan oo hadda la doortay dawladda waxaa la dhahaa dawladda shacabka wax oo macnaa ii sheeg oo shacabka cid loo dhibaateynaysa cid ogolaanaysa male anaga dhan waxaa uwada shaqeynaa shacabka marka macnaa i ma marmar wadada waa la iska xiri karaa sababtoo ah markii la fiiriyo amniga waxa la ilaalinayo shacabka waaye waxa la ilaalinayo qaraxyada waaye waxa la ilaalinaya dhibaatada ku dhaceysa shacabka waaye baabuurta la celiya baabuurta shacabka maaha baabuurta laga shakiyaa la celiyaa ciidamada ammaanka dadka aaday u soo dhaweystaan shacabka aaday u ilaaliyaan xamar waxaa lasoo maray waa la ogyahay adduunyada ilaahay in lagu mahadiyaa la rabaa xamar waxaa lasoo maray dadka in wadooyinka lagu dilaa lasoo maray marka in macnaa oo dawladoodii dadka uu taagan tahay wasaarihii uu taagan yahay madaxweynaha uu taagan yahay baarlamaankii dhammaantood shacabka aadaa loo wada ilaaliyaa wax dhibaato maanta shacabka ay qabaan malaal waa dhici kartaa dadka qaar oo ay soo adeegsanayaan siyaasiyiin rabaan in dawladda ay dhibaateeyaan marka waa waa iska dhici kartaa laakiin wax dhibaato hadda shacabka qaba oo ay qabaan malaha sababtoo ah magaalada annagaa marna maalin walba wadooyinku waa furan yihiin wax dhibaato iyo barbalem iyo culeys weyn jir male
waaya daban adiga askarigaa kula socdo hylokis ama gaadiid kale ee baruufaad wadataa ee sidaas ayaad wadada ku mari kartaa miyaadan arkaynin wadooyinka qaar oo weli xirin oo shacbiga oo ku dhibaatoobaya meelaha qaar oo gaadiidka rayidka aan mari karin dadka rayidka
sax waaye macnaa ii sheega askari inuu ila socdo waa laga yaabaa sometimes anoo baabuur yar gacantayda ku wataa waxaa ku maraa magaalada wax dhibaata iyo askari iyo dhibaateeyana ma arkin weliba dhikaarkaagaa tusaysaa askariga macnaha askariga meesha wuxuu u joogaa shacabka inuu badbaadiyo uu joogaa askariga in loo in loo garaabaa fiican sababtoo ah afar iyo labaatan saac habeenkiina qabowaa ku dhaco maalintiina qoraxa ku dhacda askariga in loo garaabo dhibaatada asiga haysata in loo garaabaa fiican shacabka soomaaliya ciidankood amniga inay gacmaha qabsadaan in ay u naxaanaa fiican
way waya mararka qaar waxaad ka hadashaan arrimo siyaasi ah ama siyaasi iyo madaxda xilligaas ee ee wadanka ugu sarreysa haddii ay isqabsadaan durbadayba ee gudi habeel baan ka tirsanahay ee arrintan ilama wanaagsana madaxda madaxweynaha qaldan ama siyaasiga qaldan durbadayba waa tiraadaan maxaad uga hadli la-dihiin ee xirnaashaha wadooyinka iyo dhibanayaasha shacbiga ah ee xilligan dhanka ammaanka ee walwalka ka qaba
annaga waxaa annaga waxaa ognahay hadda wadda xiran oo la sheegayo ma laha macnaha ii sheegay waddooyinka inta badan way furan yihiin marka shacabka wax dhibaato oo weyn hadda ay qabaan ma laha shacabka mar walba waxaa ka hadla madaxweynaha waxaa ka hadla ra-iisul wasaaraha waxaa ka hadla baarlamaanka intiisa badan marka shacabka waa mas-uuliyiintooda mar walba u hadlayo wax dhibaato iyo problem shacabka ay qabaan ma laha laakiin ani waxaa qabaa baasha inaan macnaha ii sheeg mar walba xumaanta aan laga fiirino samaanta in laga fiiriyo haddii waddada la xira xataa in la fiiriyo macnaa ii sheegaya waddada wax loo xiri in la ilaalinayo shacabka dhibaatada iyo problemka kusoo socda in la ilaalinayo in la fiiriyaa fiican
waaya ugu dambeyntii waxaad matalaysaan xildhibaan senator xuseen xaaji waxaad matashaan dowlad goboleedyada dalka markaad tihiin xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalkaad uga jirtaan haddii aan qaldanayn dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya oo siiba ra-iisul wasaare xasan cali khayre xukuumaddiisa la sheegayo in adaadis fara badan ay ku hayso madaxda maamul goboleedyada dalka ka aqalka sare ahaan idinka maadaama aad matalaysaan maamul goboleedyada dalka ma ka hadasheen arrintaasi haddii aad ka hadasheen maxaa idinkaga soo baxay
horta macnaha adduunyada wax khiyaali in laiska sheega iyo macnaha wax ooba iska macnaha waxyaalaha shaahil ugu cago in la sheega waa laga fiican yahay fadhi ku-tiririda marka hadda annaga waxaa arkayno dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waa dad gacmaha ishaysto waa dad wada shaqeynayo raba shacabkood iyo dadkood iyo dalkood inay badbaadiyaan dhammaantood waa hagaag dhugunsudayaalkaas waliba ay guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka caqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya oo qadka taleefonkii idaacadda warsan uu suga rooga magaalada muqdisho si toosay inkuku waramay mudane eedaa mahadsanta
axmed baaburkan imbi arooskiiudaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
nihow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac nihow ordo makanika nodon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayarato magabu ilow waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku geliida baabuur oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya ka shibta baabuurka maay shidaalka marka aad ka shibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray maay dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan maay maaba aragnay kaalanti shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay
shirlanku hadalaaye tayayowka walhasaarowka beero dalka soomaaliya yo waliba geekalaa ka gebagabaayay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya haddaba shirkaasi nafaqa inta la eg in leeya beeraleyda ka nool dalka soomaaliya soomaaliya waa dhulbeereed soomaaliya waa barwaaqo waxaan ku heshiinay in annagoo gacmahaysi haysanna aan ka wada shaqayno horumarinta beeraha la dagaalanka faqriga iyo in soomaaliya ay gaadho meesha ay higsanayso oo ah zero hangar in soomaaliya aan laga helin qof gaajo ku seexda awooddeedaanu leenahay ilaahay waa nugu manaystay khayraadkii lagu gaari lahaa meeshaas siyaasadihii iyo qorshayaashii lagu gaari lahaana waa kuwa saddexa maalmood halkaan lagu falanqaynayey
aquna medical center xarunta caafimaadka ee aquna
abaar i aaran ka ba'yaa magoowo amarshoono heg alla ku kooyow cudur i aafimaadna saaso ilow aadaneega dadaala ku saaran cudurey aajisay idda aska reebee ebadka niser caafimaad iyo begaa qabee an agal qaad xarunta caafimaadka ee aquuna medical center aquuna medical center mashiimada adeega caafimaadka intii isinka ogayteen in kaloo ku asirsanallah ka kordhiyey an moogatoy aquuna medical center isbitaalla ka neebsadayo iddi i midowta cudur wali korka ka jara walkoo ka baare walkiin edaaye waana waykoo ka daaweeye aquuna medical center dhakhtar caafimaadka ilmii aqoon durugsan an leh in adeego ka bulshadana ebedlanka deerana meelalakiinka diyaariyo aquuna medical center xarunta caafimaadka ee aquuna medical center may barletaa qaybo shal duban
golo badbaadada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo baaqa ku saaray arrimo siyaasadeed iyo haan doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed baaqna andiri guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xubno kumid a golo badbaadada xubno xubno kumid a golo badbaadada koonfur galbeed soomaaliya oo geega shirka gobodi magaalada baydhabo iyo waliba ku ka hadleena arrimo ku saabsan doorashada iyo qaabka la mara doona waanu hatab iyoogu arrimooga si arrimo kale ku warmay anuu magacaaga leeraab maxamed cabdiqaadir cali oo ku tirsan golaha badbaadada koonfur galbeed title kenayay xogeyaha guddiga siyaasadda golaha badbaadada koonfur galbeed weliba falaha aynian antugu ku caddeeya ummato koonfur galbeed ku nool iyo guud ahaan ummato soomaaliyeed ini beryaagan baarlamaanka gudaantis ku jirti arrime ee xeer hoosaadkii golaha baarlamaanka koonfur galbeed ini walbadan laguba bedela taas oo hoodhisho caqabad ka naqda doonta xildhibaanada xorriyadiyo iyo xaqiyo lahaayan burburiyi doonta aayatiinka dambe oo xildhibaanada kale hagala doona iyona social servicekii ummata an haayan dhibaataha ka deeri doonta taas oo kuma tahayti ini guddi dabagal eh xilligan doorashada bilaawada hayta lansuubi oo hiri koraan hanimo koraan xasaanadii xildhibaanka lahayd kula wareegi karo taasoo eedi eed dhibaatanka kooyi doonto hoodhishoona laka carqaladeey doono hoob usalaan mucaarad ee mase musharax kale madax banaan lankaas xildhibaanka ee hadoorada faday mase campaign garaysada fadi codshaysiisada faday se xorri xalaalnimo ee use awood iniinka weel dhada korne laasimka eeta ini madaxweynaha hata xilka xiljiy dhammaadiyo doorada doono yee oo hatana koonfur galbeed musharaxa madaxweynaha ka dhawaaqi iniisu musharaxay ilaa ay haddana lanku hayna bangigii wad koonfur galbeed lahaay wali ka jira awoodii ilaa ay hadda isticmaalahay ciidamadii wadanka lahayd isticmaalahay wala dhaqna lanku baahana iniisu banaanka isku jeey oo us isku wareejiy xil wareejin suubi musharaxa nagada madaxtooyadaha kubaha banaanka seed yeediyo lakuwaysanya hadan xildhibaanadii wali ka sameeyay iniisu guddi dabagal aan suubi taas oo eed iyo eed wala lanku xumaadee hoob una madoono muwaadiniinena madoono golo badbaadeena lamadaba eeda dhibaataniinka ka sugunta waana bahdilaad eed lanka suubii doono nagada fadhi ini oo arrintan la sameeyey xildhibaanadana wali lahaa wali chance an haystaana geek ini walba dilan galantiin qalankiin isin haystaan insha allah waa lasiin rajeeyay ini geesinimadiisin suubideen hatana suubii doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullah bismillaah marka hore maybaan mahadnagay radio warsan iyo dhammaan warbaahinta koonfur galbeed gaar ahaan warbaahinta radio warsan oo aan heelan markastana diyaaran ah in oo arrimaha bulshada horumaryada kuna hadal dhibaatooyinka ama waxyaabaha isbedelada ah oo xaaladeed isbedelka xaaladeed oo markasta ku dhiyaw deegaanada koonfur galbeed tan kale geedka shirkaan jaraaid maybaa ku saabsan yaha lama qodob qodobkoo ah wax kubedel lakasuubi lakasuu biyahaya xeer hoosaadka golaha badbaadada golaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya madaanka hore haddii aan tan xeer hoosaadka iyo arrimo waxba isbedelka lakusuu biyaha anu ku hadala mayba eed iyo eed farxadan e oo war eedlinka faraxa e in baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya geegka awoodiyo fahansan yihiin shaqadiyoona dareemeyn dulqaadkanu ku dhamaadina erakorna oo sida iyo marlamaad mar koowaad in marlamaad isfidaygii haaya in oo la jijoogo baarlamaankii on diideen unku dhiidhiyeen yaa eediyeedan kama hadnagaana runtii baarlamaanka mayb waa baarlamaan eed tayadiis iyo aqoontiis ansarayto waaye muddadii hore si fadaa waxa ahaado laakiin muddooyinkun dambe waa baarlamaan shaqadiis dareensan eedii eedna howloshay in gududahayo mebaba ka dhiirigeliyaan sida iyo wanaagsan oo dare go-aamada iyo qaadadahayaan oo eh, in waxyar xusaadka wala ka bedela Eh, tan kale oo eh, doorashada arrimo doorashada arrimo doorashada waa arrimo xasaasi ah maamulka oo waqtishay dhammaaday oo weliba lanka hogaamiyay mudanaha eh, hogaamiyay afartii sano laha dhaafay koonfur galbeed hogaamiyay isu sheegay inuu ismu sharaxay mar haddii uu ismu sharaxnimadiiska dhawaaqay wal madaxtinimo eh oo wadanka usan yaala male sababtee musharax waaye musharaxiinta lamidaya maybaaba ceeb eh oo fadeexe eh in lamusharax e maamulkii weli haayo oo wasiiradii xukumaw oo lankul wareegay in la hayno bangigii xukumahay dhaqaalihii xukumahay koonfur galbeed ani xukume leh waana musharaxa aha leh golaha badbaadada arrintaasay mian dul qaado doonaan maanaan dul qaado doonaan guddoomiyaha baarlamaanka may baan ka baaqane holoshaygi inguuse caadi in la wareega lanku musharax waaye la musharax in wadan qaran iyo umudis may ka aaminow marka may baa leenaa lankan musharaxga ee guddoomiya eediyada ama hasanto holoa kasaas lan holislan sheego mid laakiin waa in aad kul wareegtaa xafiisyada kul wareegta wal ilaahay abuuray xafiisla kubiyi karo ma jara wal la bedeli karo ma jara wal dhaqaale eh, oo la isticmaalo karo oo xilmaa dowladun haddii jarto isticmaalo korto ma jara sababtee useega dhawaaqi inuu ismu sharaxaye haddii aad musharaxta shaqadan koreyto aad qabadaas mayba walaad xilka weydii fadhi waaye inuu xilkaha kana waa weydiyaahay mafadaana beesadii umadun lahayti dhaqaalihii umadun lahayti hantidii umadun lahayti iyo dadnimadii oo umadun lahayti in la kuweydsida kursi la kuweydsida maana ogolaada doogna maana ogolaadana tan kale mayba faday inaan ankabaaqa bulshada reer koonfur galbeed guud ahaan iyo gaar ahaanba in ankabaaqa wadanka doorasho jarta xaalad doorasho laka jara mayba liimbaahanya bulshada inay ku faa'iidaysadaan fursaddan dareenshu ha gudbiyaan ha sheegaan walila qabada iyo waliliin qaban musharaxiinta saas oo kale mayba aan ka baaqane musharaxiinta ee, damaca kule siyaasadeed waqtigii doorashadii waaye walla sugu doona ma jiraan maybalanaha degdega si degdeg ah ka xarooda baarlamaanka koonfur galbeed mar labaad iyo mar saddexaad mayba aan diraanay hambalyo iyo tahniyad eediyadaasiin ka kalsoogna eediyadaasiin ka kalsoogna maysin lenaa baarlamaan fayl oo hoolis gudaw oo umuddo ku farxiyaw nagada eediyada ama hasantiin warkaymaha kagawa meeladahay warkaymaha kagawa gawaayey haddii uuna ina golaha badbaadada koonfur galbeed min dul qaado doogno in la musharax ee kursi shay usoo musharax ee kursigii madaxtinimada wadanka ka fidhiya meelana lanka musharaxga ee shuruudo musharaxnimada hoob adag buuydi waa in aad kursiga wareejira gudoomiyaha baarlamaanka xaqin le gudoomiyaha baarlamaanka hoolis la wareeg weelena bulshadana maylena isina baraaruga aragtidin ku hadala fikirkin dhiibada eedeeda mahadsantiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah may kale aan mahadnagay
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay daayiradiinantan jeed daarudawa hosbital wah usumay daarudawa hosbital leylileema ifola isbitaal daawo ngyaluwamay way diin diriko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya dhamiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilowka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan togow i ariirdhatiyo busho walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daawaye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi dor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka eh iyo weliba in dhomalkii dayaayo gaalangnamaykii dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bikemistry iyo kansheybaarka c b c a meeleg diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo noocyaalkii inkadi dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kulud
waa hagaag dhugunsadayaal ka qiimo iyo qadarinta le waliba hawada siinkulena hamiin fayla meel kastii siin roogdangna waliba sanglena aalada satarleedkii iyo life streamkii hata si toosan inku dheegaitan iyo siyeetwi siyed dhibe lama mas-uul ka magacaabow maxamuud shiina iyo waliba beni hadaladii hakuweeri calibaba haana sii oo haayananti laka cidlaya munaasabadii alifmayga ee laka azumi usugona dhaliili hadalkii hakuweeri xildhibaan idriis abdi dhakhtar haddaba mas-uulkan oo mardhawaaytaha la xiriiri idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waliba qadka teleefonka si toosan ku waraysaday wariyaagan cali maxamuud aadan cali koronto
walaaliyaanaygaana magaaga magaray maxamuud maxamed xasan maxamuud shiino ama okeero lambasidiusiinkasa kilibku waanu duuba wali sababame wali mubaneeya dadku dudo wen ama lorey iyo alibaab oo wali mubaneeya shir magaalada boras ee sweden oo conference oo alibaay dhimaatay shay haay oo ha ku qeyb galeen barsoor cabdallah mansuur oo linguistic ah professor maxamed xaaji mukhtaar oo hoolin walbadan ku wadi historian ah oo la kasaw doctor lee casalini oo hargeysa kukooyusun oo hoolhinka ku wadi labarta geli oo kuqeyb gali doctor maxamed aadan farkeet oo soomaali kukooy cali macruuf oo jaamacadda kukooy baydhabo kulankaas oo alifmayn dhibaatishee haye wali kale aan kuqeyb galay oo london iskalkoynaya wasiiradii hore caafimaadka haawo xasan maxamed iyo member of parliament gabadh oo aamine goylaleexow muxidiin sheekh cumar iyo ibraahim macaliyarow iyo cali cabdibaab iyo iskalkoyn london iyo iftiinay ladan cabdijaamac iyo qaar kale marka dambe labaatan toddobadii ilaa labaatan sideedkii conferensigaas dareeri soomaaliya waligii live ka jarayna doctor cabdullaahi maxamed nuur run ahaantii oo armaanjeediya oo live ka jari wali tabiyaayay shirkaas wali duubaye amaandoorey gruubkii amaandoorey duubaye wali mataalan fiirsadaaye live fiirsadaaye raadi baydhabo iyo tarjuunka baydhabo iyo warsan oo baydhabo live ku fiirsaday warfaantii ah oo dadka dhumba oo shakinka gajarre haya si dareeray arrintaas wali haytay arrimun ha bilaawni nineteen eighty seven alifka maay warowshay kulankii koowaad toronto iyo kadhay wali wali suurtageliyey cabdulaahi cabdulaahi xaaji cabdulaahi xaaji asalamaan nuur axmed yaayiro eedan boolla professor maxamed xaaji mukhtaar doctor cumar mansuur iyo communitygii toronto oo america cabdi maxamed kuusow professor xiirey yani group dad badan oo reer north america intihayti markii lamaad communitygaan wali martigeliyey oo london ali qaban qaabiyaay personally cabdulaahi xaaji xasanuun manuur america iskulkoyn markaasi wali ka dhignaya bandhig oo qeyb galeen aqoon-yahana oo soomaali iyo aalamka jubbaali oo dhan inta afkunka hadalaasiyo soomaali guud ahaan communitida oo london ku nool yaa ka qeyb galeen fanaaniinta yaa ku qeyb galeen ilaahay naxariisa faadumo qaas yaa kumid ahayti nimcayaas yaa kumid ahayti faadumo axmed yaa kumid kumid ahayti shacshacli yaa kumid ahayti qoomaana kumid ahay wali kumid ahayay dad intaas oo xisaaban lahayna oo voluntarily runaantii aan ammaanow aan ku qeyb galeen markii saddexaad aad tahayti weli community weli boros oo iswidan iyo martigeliyey suurad badan run ahaantii halindhoay marka arrintaas weli ka dhammaatayha successful weli ammaan direeya community boros guud ahaan dhallinyarada ruug run ahaantii oo jooga jooga sadabera nin khidmayeen inaan ammaane oo hogaamiyaayeen يعني شيف سجانك يا عبد القادر ابو بكر طالب زهره محمد نور iyo qaar kale oo badan oo eedan eedan sharaf badan amaanadaan jeediyey weli amaan kalan jeediyey yani oo qeyb galay weli oo qeyb galay oo speaker coach fanaanadaan weyn sorry fanaanadaan cadday cali gobrom oo wacdana ka dhigan jaajumo hafayo cumar shariif run ahaantii ammaan weyn yaan hayna oo sabanadaarad eed weyn maalintii firitaankii oo oo xafladaas qaybuhi qaadeen marka hadafka waa la fiirsadiyo eventigaas leela ka dhigi conferensigaas intaa ku qeyb galin barfesooradii iyo meedaarkuweedeyna amaamaane iyo intii oo ah ku qeyb galeen galamka jaysikiiba waliba communitiga oo baros gooni ahaan gaar ahaan iyo amaane dhallinyaradiio iyo madaxdiioba weli marka haydaara anjeediyey haydaara lanka afreewan gurdow afmaay gurdow haydaara weli anjeediyey amaandoore iyo cali cabdiba makasa koro marka wal amaandoore weli la alif walba le iyo wala leeya makasa kora website-ka duubay telefisoonka adilaayo kitabigaasi haddana beenayo hayta wal group wadadi maxayn wal um oo mas-uul ku haya inti bandhigan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali sh- eh, xasan cali eh, cali khayre iyo dowladda koonfur galbeed fangeliyan haytiya hayti marka dad voluntary ah iyo qobolin arrintaa marka eh, cali cabdi baab wali leeyaha ani hoteelku isdeganay dekeda lagu dhiibi hoteelka lagu dhiibi marka walaa usan u waadi dadna muxumu way because lanku labaatan soddon sano roogi yurub ahay usi iswado hay usu is aay hooshii una wal usudho wal isku hadlaayo karo eh, arrintun arrin oo national nationalka way oo lankasta hor sulma lisku bilow walee digniin kubiyeyha lihidunkii ma eh hadda walee handhimatay arrintun ustaad usmaan laha ku bilaabo Eh, deerow duudishiida dad badana habsan gaalisoobu ku mid yahay weli weli oga liidi yacni war xisaabama hayna deerow aan dhimadi yacni tinka daboy jarta ogaateen cabbaas yaan dhimadi dadka oo intaas dadee dilan dad edeegsadaa wayda marka shibmarku eraw mana nisaafo lanki ku hadala masiirku madun walan dhimade madun walan dhimade war gurubooda mahayna aniga daaya lankisa waaba baraati wal fiirsaday ba laayba lay fiirsadaay wal xaal iftiinka la qalay wal ma ma ma maqasanaay marka walladaaslay gurubooda mahayna markeedaa ma maane galgujaysati arrinkaas saasaan dhammaanay lankisa ku jara ana hayhariiro hariiroy haddii oo aanan gruubka laga jarin wali kale oo si khafiif ee la hadaleeya oo oo nasiib darro anagan u ahay idris cabdita oo le halbeliyada meelaka laga kari jiray malaha su suban expenseska isu koraaya kaale unadada community ballaaragaeeda lanko eela qode lanko wala booriye lanko wala milige lanko beere qode lanko sara dhise lanko iskoola iga dhike lanko dhakhtar wala daaweeye la- wala qofka wala umuliye marka wali limaada community ballaaraga ena aan ku hor kooytoy masiir umadeed wey kajar barna member of parliament dooje welday dhidheel majarta waa loo dhimana lanka hor suluma masiir umata marka wali khalade hal kuraan lahaday laakiin kuma sheego hayana wal xaqiiqe wasii sheego hayna
وهاجاك بمسجالك قيموي وقدرنت لبرامجك وقوالي بحسين ساري وانا سين قدرير يا يعني محمد آدن عبد الله محمد صعبالة ديني وفصل مدن ولي بقلم قوين إزيائي صاحب كيغا محمود علي كابشاء ولين يقولوا قيب قاضي صاحب كيغا علي كورنتو تنين تي برامج كان برامج جيدا به صاحب يالا عن ريدن كل ما نحمين دم بحلقان أوكلا ولي بسين وقطبان إصديو همين قيل إذي برامج كان نقول سنين ولي بريدن قوالي قرانا بارتي انترنت كونو كلين ورسن راديو دوت كوم